shaqoyaraanta ku jarta dalka iyo sababta iyo bilanta iyo qowdanga shaqooyinka shar duwan siiyo kaalin muglayan ku qaadanga biilowka reerka iyo walbarashada owlaada ismahaan maxamed saalax oo ee gabar walbarati iyo wayti walaagyahabarati oo kumide wadayaalka mooto bajaajka iyo ku hadalay waryaabo ka dhali iyo mooto bajaajya wadda waxaa igu dhaliyey inaad macnaha yani wadankii ay shaqa la-aan ee tahay anigoo adana jaamici ah neersin ah in yani shaqooyinkii ee noqdeen shaqooyin iska yar marka waxaa isdhahay intaan meelaha fadhi laheyd bal iska shaqayso mootadana aniga aan leeyahay waxaan go-aansaday inaa mootada aan ka shaqaysto markii hore waxaa ii wadi jiray wiil oo shaqaalo ah laakiin markii kadib yani aniga maadaama aan shaqa la-aan ahay waxaan isdhahay mootadii isku madadaali maadaama wiilka iyo anigu iyo caruurteyda aysanna kaafinayn mootada wixii kasoo dhaco farmashigii walaahi waa iska dhaafay ijaarkii uu qaali noogu noqday iyo suuq xumo sababtoo ijaarkii waxaa leedhahay sheeg toddobaatan doolar iyo gurigii meeshuu ku yaalo inuusan isbixinaynaa arkay kadib waxaan bilaabay inaan wato mootada maya aniga hadda waxaan ahay carmal korsataa caruur wax waa nala siiyaa laakiin haddana macnaha yani waxaan jeclaystay aniga inaan shaqaysto yani maadaama ilmihii ay u baahan yihiin mustaqbal anigana waxaan jeclaystay inaan mustaqbalkoodii kor aan usii qaado walaahi aniga maalinta sabdiga iyo maalmaha kale waxay i wanaagsan tahay maalinta sabdiga maalinta sabdiga waxawaaye sababtoo ah magaalada waxaa kusoo jabaayo dadka tuulooyinka marka qof walbaba wuxuu isku dayaa in uu ku raaco sababtoo ah micnaha gabdhaha aniga hadda dad badan oo amaanaya arkay oo dhaha ragga waa ka fiican tahay rag way nala ordayaan godii doona mootada lagu daynaa adiga si fiicana u wadaa marka waxaa arkay dad badan oo ugu soo dhaweyaan arkay micnaha yani oo dadka baadiyaha kamid ah marka saas darteedaan u wadaa mootada maya aniga hadda waxaan ka shaqaystaa magaalada keliya tuulo ma aado waxaan u diiday waxa aa wata waxay tahay bir iyo wadankii oo aan seef ahayn sababtoo ah hadhow waxaan micnaha ka baqayaa nafsadeyda inay qalqiil gasho maadaama aan ahay qof iska haween ah oo iska daciifa hana kumida bulshada iyo ku hadalanga sidiyoon aragayanga iyo gabara magaalada dhatiya kuwada mooto bajaaja
mootooyin gabdhaha wadaan kan wiilas wadaan adin qiyaaso tan gabdhaha wax mugdagulagtan wiilisaaroon samecdi waxaasoo lagu raacay mootooyinka todoba kun lacag mar nusdo kale adi taal door walaagadita shan ruuxtiin
waxyar xawaarahooda uu yaryahay ayakana tartiibtaasay u soconaan saas aageeda gabdhaha loogu ordaa inkastoo wiilasha ay ka badan yihiin laakiin isku waditaan maba ahabo waxaan ku dhiirigelinaa hadda saan ay ku socdaan inay ku sii socdaan oo mustaqbalkooda waxooda dhanne oo mootada zaa'id ay ugu socdaan